bismillaahi raxmaan raxiim duur wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dal sanadinaysan waxaa ugu waaweynaa waafaano dheeraad oo ka soo baxaya nin weerar ka geystay degmada hodan ee gobolka banaadir oo gacanta lagu dhayay taliska booliiska oo ka hadlay dadweynaha dalka turkiga oo maanta u dareeray doorashada guud ee dalkaas ka dhacaysa iyo madaxweyne urdugan oo wajahaya loolan adag
madaxweyne siciid daniihe oo ku baaqayn la ilaaliya amniga doorashooyinka qofkii cod ah ee ka dhacaya deegaanada maamulka puntland dowladda federaalka soomaaliya oo gaashaanka ku dhufatay qaraar karana ah dalka suudaan
darawada mootobajaajka ee ka cabanaya safafka dhaadheer ay weli ugu jiraan buufinta mootooyinka xilli wakhtigii loo qabtay uu ku egyahay maalinta baridaa
dagaal u dhexeeyey ciidanka kenya ee howlgalka admis iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay gobolka jubbada hoose
akhbaaradka dibaddana dagaal culus oo maanta dib uga qaraxay magaalada khartuum ee caasimadda dalka
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
duhurnimo arbacaha afariy tobanka bisha shanaad sanada labada kun saddex iy labaatan intaad maqasheen qodobadani wararka ugu waaweynaa kusoo dhawaad warkaasi oo faahfaahsan dheeraada ayaa kasoo baxaya nin weerar ka geystay degmada hodan ee gobolka banaadir oo ay gacanta ku dhigeen laamaha amniga iyo taliska booliska oo arintaas ka hadlay odayga cabdinaasir cabdaal ayaa warkan faahfaahinaya
ciidanka booliiska degmada hodan ee magaalada muqdisho ayaa saakay gacanta ku dhigay nin weerar gacmeed oo loo adeegsaday ku qaaday bar kontarool ay ciidamadu ku leeyihiin xaafadda jaamacadaha ee degmadaasi saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska gobolka banaadir ayaa laga soo xigtay in howlgal ay ciidanka ammaanku ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada hodan ay kusoo qabteen ninkan oo la sheegay inuu ka dambeeyey bam gacmeedka lagu weeraray saakay barta kontarool ay ciidanku ku lahaayeen aagaasi wararka qaar ayaa intaasi ku diraya in ciidanku ay sidoo kale gacanta ku dhigeen laba haween ah oo la tilmaamay in ay ninka la qabtay kala shaqeeyeen weerarka uu geystay kuwaasi oo haatan ku xiran saldhiga ay leeyihiin ciidanka dowladda laamaha ammaanka ayaa haatan baaritaano dheeraad ah waxa ay ku wadaa ninka iyo sidoo kale labada haween ee laga soo qabtay iyaguna degmada daynile ee gobolkani banaadir kadib howlgal kale oo la sheegay in ay ciidanka ammaanku ay ka fuliyeen saakay degmadaasi si kastaba haatee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa waxaa guud ahaanba laga dareemayaa deganaansho amni kadib markii dhowaana amniga lagu wareejiyey ciidamowaa ciidamada booliis militaara kuwaasi oo lagu tababaray magaalada kambala ee caasimada dalka uganda
shacabka ku dhaqan dalka turkiga ayaa maanta aroortii hore u dareeray goobaha codbixinta doorashooyinka dalkaasi turkiga oo dhan iyagoo dooranaya xubnaha golaha baarlamaanka ee weliba madaxda dalka shacabkan oo tir ahaan gaaraya lixdan iyo sideed milyan oo qofood ay iyagu kaararka codadka hore u weystay ayaa la sheegay inay codadkoodu maanta ay dhiban doonaan labada xisbi ee ugu tartab ugu awooda badan dalkaasi turkiga oo ah xisbiga cilmaaniga weliba xisbiga cadaaladda uu e k barty uu hogaamiya madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan ayaa iyagu dadkooda maanta isugu soo baxeen qeybaha kala duwan ee goobaha codadka lagu dhiibanayo oo gaaraya in ka badan toban kun oo goobooda guddiga doorashooyinka ee dalkaasi ayaa sheegay in iyagu ay soo gabagabeeyeen doorashooyinkii toddobaadkan ka socday waddanka dibaddiisa oo ay dhiibanayeen muwaadiniinta u dhashay dalka turkiga ku kala nool wadamada daafaa caalamka maanta saacaddu markii ay tahay shanta iyo barka ama shanta galabnimo ayaa lasoo gabagabeynaya islamarkaana ganacsiga dalka turkiga ayaa iyagu waxay aragtidoodai ka dhiibteen kuwa muqdisho ku sagan siday u arkaan doorashooyinka maanta inay doorashooyinka maanta ka dhacaya islamarkaana doorashooyinku haatan codadkooda la dhiibanayo ayaa inta badan waxay gul u rajeen madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan
ummadda soomaaliyeed ma ilaawi karto dalka turkiga madaxweyne ordogan abaalku u galay iyo himilada uu hayo ummadda soomaaliyeed sidaa darteed annaguna waan ogsoonahay waanaanu garab taagannahay ilaahayna waxaan ka baryayn ilaah macbuudka waxaan ka baryaynaa in ilaahay guusha siiyo guusha allaha siiya ordigoon guusha allaha siiya ordigoon guusha allaha siiya ordigoon ummadda islaamka oo dhan baa u ducaynaysa culammadii baa u ducaynaysa waxgaradkii baa u ducaynaysa ummadda soomaaliyeed waxay garab taagan tahay madaxweyne ordigoon alle ha guuleeyo guul guul guul bismi illahi raxmaan raxiim horta magacayga cabdi xaaji cil macawl baa la yidhaahdaa xabiibna waa la yidhaahdaa marka koowaad waxaan leeyahay ilaahay baa mahadle waxaan kaloo leeyahay ilaahow burduqaa guule ilaahow adigaa ilaahay weynaa ah oo xaqa ahaa ah taladuna waa taada haddaannu soomaaliya anigoo codkeeda ku hadlaya mid iga maqan iyo mid ila joogaba anigoo ku hadlaya waxaan leeyahay ilaahow burduqaan guule ilaahow burduqaan guule maadaama aan leeyahay burduqaan ilaahow guule haddee ciddan la jiro waabad garanaysaan anigu burduqaan baan la jiraa waxaan u arkaa in dani noogu jidho burduqaan inuu geelaysto burduqaan waa nin islaama waa nin waxna taray waa nin noo hiiliyey waa nin dalkayagii dadkayagii tegey waa nimaan wax ku barannay waa nimaannu deggannahay waa nimaannu ku nasannay waa nin halkan wax ka qabtay in kasta oo dee qof kasta oo ajanabiya oo kuu yimaada waxyeelladeeda leeyahay oo isaga laftiisu inta uu noo geystay in ka badan laftigeeda inta uuna taray in ka badan dalka laftiisa loo geystay aannu ognahay oo dalkan wax badan laga guray oo dalkan wax badan lagu waxaystay oo turkigu wax badan sameeyey cododkaas waxay ahaayeen shacabka magaalada muqdisho oo ka aragti dhiibanaya doorashada maanta ka socota dalka turkiga iyo sidoo kale rajada ay ka qabaan guusha urdugan inuu ka gaari karo doorashada halkaas ka dhaceysa markan madaxweyne siciid cabdulaahi deni waxa uu dadka deegaanada puntland ugu baaqay in ilaaliyaan amniga inta lagu guda jiro doorashooyinka qofkii codka ka dhacaya deegaanada maamulkaas cabdisalaan juulash hakr ayaa warkan faafaynaya saciid cabdulaahi deni madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo ku sugan gaalkacyo ayaa waxa uu mar kale ka hadlay arrimaha doorashooyinka qof io codka ah ee puntland madaxweyne deni ayaa ku baaqay in aada loo ilaaliyo amniga doorashada qof iyo codka ah oo lagu wado in ay deegaanada puntland ka qabsoonto shan iyo labaatanka bishan may laba kun saddex iyo labaatan madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in loo caqli celinayo siyaasiyiin uu ku tilmaamay inay diidan yihiin hirgelinta doorashooyinka siciid cabdilaahi deni ayaana waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in nabadda la ilaaliyo si doorashooyinka halkaasi ka dhacaya si nabdoon ay kaga dhacaan
puntland aboonin way ilduufaan siyaabo khaldan bay u fakeraan dad xoogaa danakalaa been u sheega laakiin markay runta gaarto waxay ku cabbiraan ficil dadkan waxaan rabaa inaan ka mahad celiyo runtii shaqadii baaxadda lahayd oo gobolka toddobadiisa degmaba ay ka soo qabteen waxaan kaloo rabaa inaan uga mahad celiyo runtii bambixii maalinta sagaalaad ee ururka ku lahaa magaala magaalada gaalkacyo oo laga dhigay wax aan ku tilmaami kara mucjiso taariikhi ah arrintaas waxayna geyisiisay in caalamka iyo soomaaliba ay ictiraafto dadkan waxay sheeganayeen inayn faan ahayn ayna dhab ka tahay dadka aan puntland aboonin way ilduufaan siyaabo khaldan bay u fakeraan dad xoogaa danakalaa been u sheega laakiin markay runta gaarto waxay ku cabbiraan ficil dadkan waxay cabbireen meesha ay ka joogto dimuqraadiyadda iyo sida ay ugu heelan yihiin gaar ahaan gobolka midug wuxuu si gaara u qeexay abaalgudka ururka kaah oo ahaa ururkii arrintan ay holyooga u qabeen aasaaska u ahaa runtii ururka kaah taariikh buu ku yeelan doonaa guud ahaan
madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni ayuu kaasi ahaa darawallada mootobajaajka ah ayaa waxay ka cabanayaan safafka dhaadheer ee weli ugu jiraan buufinta mootooyinka xilliga waqtiga loo qabtay ay ku eegtahay maalinta baritaa maamulka gobolka banaadir ayaa horey u soo saara marro la xiriira in darawallada bajaajyada ka shaqaysta magaalada muqdisho loo qaybin doono lambarada a iyo ba si maalmo maalinba ee ay ugu shaqaysa maalinna ba ay ugu shaqayso darawallada ayaa sheegay in waqtiga maalinta uu ku egyahay ay berritay tahay laakiin safafka dhaadheer awgood aysan suurtagal u noqon doonin in mootooyinka magaalada muqdisho lagu wada buufiyo waa kuwan qaar ka mid ah darawallada mootobajaajka ee ka cabanaya safafka dhaardheer ugu jiraan xilli maalinta berita ay ku egtaa wakhtigii uu qabtay maamulka gobolka banaadir duwankaasaa dowladda waa naga xiran tahay oo hattaasaa iridda cashuurta laba habeen iyo laba maalina dultaagannaha ilaa hadda muutuunka aan dhex jiifnaa qofka bini'aadanka waxaa qodobaa lagu qabtaa qodobkii waa kana meeshii waa taagannaha waxaanu wax noola qabanayna ma laha maxaan dhehaynaa marka ganax micnaha mana qabanaa marka macquul maaha in lagu wada buufiyo annaga hadda laba habeen iyo laba maalmo intaa jiifaa mootidaan dhex seexanoya xaafaddeeda ma tagoyo wakhtigana waa gabagabo waxaa la lahay qofkii macnaha wakhtigiisa shan iyo tobanka dhaafana ganaax waaye annagana wakhtigaa aad nooga yar iridda waakaasaa dowladda waa naga xiran tahay oo hattaasaa iridda cashuurta laba habeen iyo laba maalina dultaagannaha ilaa hadda muutuunka aan dhex jiifnaa marka dowladda waxaan ka codsanayn walaasha inay wakhti nooga daraan maadaama muwaadiniin aanana saan aan u soo xaadirnay amarkii dowladdan aan yeelnay ma fahantay waatanaa bajaajada dhan waa dhuubiyiin wax noo shaqeeyaa la annaa bis lacagtina waa wadanaa amarkana waa qaadanaa ee marka dowladda waxaan ka codsanaynaa shan iyo toban bir macquul maaha bajaajada waxaa haray waxaa waa laba ujibaara hartay laba ujibaar marka oo la dhahay ganaaxaa laigala rabaa shan iyo toban markii dhacdo macquul maaha marka laba habeen iyo laba maalmooda u taaganaa welina ma helin hadda ani waa in wakhti lagu daraa muhiim waay haddii aan lagu dirin eberbo calaa hadda sagaal saacaa nimid siddeed saac oo habeennimadan ilay hadda waa taaganna waxbana ma hayno saalka marka in lagu dara qasab waabay waa noqonaaba marka in kastoo anaa marka dowladda anna kasoo horjeedi karin bal dowladda waxay samaydaan arkayna ayadana berri waa la gaaraa saa dambe waa la gaaraa ma dhowba mashruucu waa soconaa saas anagu haysiina dowladda noocaad wax noogu darto bal aniga waxaa waa waxaan imaanay isheeg laba saac habeenimo ilaa hadirtaana waa taaganahay haddana gudaha waxaa waaye waxaa ku jirta isheeg intaasoo boqolaa ku jirta shan boqol camalaa ku jirta haddana bannaanka waxaa ku taaganahay saddex kun afar kun camal marka waxaa waaye waa isheeg shaqada gudaha ka socotay waxyaabahaasa yar wakhtigiina waa waxaa waaye waa ciriiri ilaa haddana wax rajaa kama qabno caawa iyo habeen dambe inaa kuwii doona ogtaa wakhtigiina waa ciriiri oo shan iyo tobanka bisha uu dhow yahay marka dowladda waxaa ka codsanaynaa inay waxaa waaye inay wakhti noogu darto oo nin walba oo mooto meeshaa u imaaday dhaqaalo ma haasano hadda shan iyo toban beri aa noola qabta shan iyo tobankii beri lacagtee oo mootada hataa laguma keeni karo annaga saas waa ku dulqaadanaynaa alxamdulilah ilaahay wuxuu keena ma diideeni laakiin waxaan ka codsanaynaa dawladda inay wakhti noogu darto hadduu ilaah yidhaahdo wixayna waa wadanaa wax walba annaga diyaaraalnaa lacag waa baxsanaynaa waxba maa wax noo shaqeeyaan la'na annaga meeshaanan waxaan taagannahay dhowr iyo toban maalmid waxaanan u taagannahay sharcigii dawladdu ay bixisay amarkii dawladdu ay nagu bixisay oo ahay in loo soo xaadiro sidii macnaha loo sharciyey lahaa oo a b na ula buufi lahaa ayadiioo saas ay tahay aan haddana wax noo buufihaya la'nahay dhowr iyo maalin oo ilmaheenna baahan yihiin ayagana aan ka sugayna inay wax noo qabtaan haddee ummadda ilaahayna waa u jeeddaa lacag inkastoo lacag nagala raba haddana wax wax noo qabaa waa la'nahay ma malayna in lagu wada buufi karo sababtoo ah mootooyinka aaday u badan yihiin magaalada meelaha lagu samaynayo oo yar
mootobajaajta oo dowladda ka dalbanayay iyo sidoo kale maamulka gobolka banaadir in ay waqti dheeraad ah ugu daraan xilliga ay ku eg tahay buufinta mootooyinkooda oo ay beri ay ku eg tahay iyagoona sheegay inay weli ka cabanayaan safar dheer ay ugu jiraan buufinta mootooyinkooda markana dowladda soomaaliya ayaa waxa ay gaashaanka ku dhufatay qaraar ka dhanah dalka suudaan afartan iyo toddobada dal ee xubnaha ka ah golaha xuquuqul aadanaha ee qaramada midoobey waxay yeesheen kulan looga hadlayay xaaladda xuquuqul aadanaha ee dalka suudaan oo ay dagaalo xoogan ay ka socdaan kulankaas waxaa codka kalsoonida loogu qaaday ballaarinta bani-aadanimada awoodaha ee howlaha khubarada qaramada midoobey ee arrimaha xuquuqulaadanaha ee dalkaasi suudaan iyadoo xitaa la barayo tacdiyada ay geysanayaan ciidanka dowladda suudaan iyo ciidanka kale lagu magacaabo ciidanka gurmadka degdega ee r s f guddiga khubarada qaramada midoobey ee tacdiyada xuquuqulaadanaha ee ka dhacay dalkaas waxaa loo soo jeediyey in ay warbixino ka keenaan dhammaan baaritaanada dhacdooyinka gabodfalka ah ee ka dhacay dalka suudaan tan iyo bishii oktoobar sanadkii labada kun iyo kow iyo labaatankii golaha xuququlaadanaha ee qaramada midoobey waxay codkooda kalsoonida u qaadeen ansixinta awoodaha cusub ee khubarada caalamiga ah ee la barayo tacadiyada ka dhanka xuququlaadanaha ee dalkaas ka dhacay sideed iyo toban wadan ayaa taageeray qaraarkaas halka ay shan iyo toban dal kale ay gaashaanka ku dhufteen iyadoo afar iyo toban wadan oo u badnaa dalalka afrika iyo kuwo kale oo carbeed ay diideen qaraarkaas dalka soomaaliya waxa uu ka mid yahay dalalka ka biyo diiday codeyntaas ka dhanka ah dalka suudaan iyadoo dalalka xubnaha ka ah urur goboleedka igaad ay ku baaqeen arrimaha dalka suudaan in looga dambeeyo jadwalka shaqo ee ururka midowda afrika oo haatan qeyb ka mid ah howlaha nabadgelyada dalkaas wada
halka warkaasi aad ka dhegeysanaysaan oo idaacadda dalsan muqdisho soomaaliya akhbaaraadka dibaddana wararka ugu waaweynna waxaa ka mid ah weli waxaa dib dagaal uga qarxay caasimadda dalka suudaan ee khartuum waxaa isku haya loolanka siyaasadeed ee dalkaasi oo ay kala hogaamiyeen labada janaal cabdifataax burhaani iyo weliba sidoo kale maxamed axmed ayaa inta badan waxaa wadahadal uga socda caasimadda dalka sacuudi arabiya ee riyaad iyadoo dowladaha mareykanka sacuudi arabiya isku dayaan sidii loo qaboojin lahaa xiisadaha ka taagan dalkaasi daqoymahana ayaa laga fulay qeybo kamid xaafado ku yaala magaalada caasimada u ah khartuum inkastoo labada dhinacba qofkuba qofka kale uu ku eedeyn inuu isagoo mas-uul ka yahay xabajoojintii cagaha adag aan ku taagnayn in iyadu ay jabisay cabdifataax burhaani weliba sidoo kale ninka isagu hogaamiya kooxda lagu magdama sariica ayaa la sheegay in qoloba qolobada kale iyadu ay ku eedeysay dagaalka dadka badan ay ku dhinteen malaayiin kalena ay ka qaxeen dalkaasi in isagu mas-uulu ka ahaa gudahaan dhegeystayaal warkii duwaad ka dhegeysanaysan idaacadda dalsan ee magaalada muqdisho waanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel